أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaad murtadiin ah ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay inay cadowgeeda koowaad u aqoonsanayso cid kasta oo is-horistaag ku samaysa qaadashada badda soomaaliya ku dhowaad labaatan ruux oo shacab ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday duqeyn cadowga allaha uu ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha ee wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa booqasho iyo kormeer ku tagay madarasada imaamu shaafici ee degmada xagar ee wilaayadaas howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baa iyo bakool ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada gaalkacyo ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka riddada puntland shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afarta bisha muxaram kun afar boqol lix afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay dagaal culus oo maanta ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo ismaaciil salaad guleed ayaanu umuurtaasi ka waraysanay waad mahadsan tahay walaalka dagaallo xooggan oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka lagu magacaabo buulo xaaji ee wilaayada jubbada hoose dagaalladaasi waxay ahaayeen dagaallo muddo socday oo aad u qaraar oo khasaare xoogganna cadowga lagu gaarsiiyey islamarkaana lagu dilay askar fara badan oo murtadiin ah Een, walaalka dagaalku wuxuu ka dhacay meel qiyaastii toban kilomitir u jirta deegaanka buulo xaaji ee jubbada hoose halkaasoo maalmo ka hor maleeshiyaadka riddada ay kusoo duuleen Een, saakana waxay isku dayeen inay maleeshiyaadka riddada dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka deegaanka buulo xaaji balse mujaahidiinta oo ka warhayey ayaa arrinkaa ka hortegay halkaasina waxaa ka dhacay dagaal culus oo muddo qaatay kaasoo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada Een, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta dagaalkii maanta ka dhacay duleedka buulo xaaji waxaa lagu dilay ugu yaraan koob iyo soddon askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay tirayntaa ka badan waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato maadaama dagaalku uu ahaa mid aad u culus oo khasaare baaxad leh cadowga lagu gaarsiiyey Een, sidoo kale dagaalkii maanta dhacay waxaa lagu soo furtay khaniimo isugu jirta hub gaadiid iyo rasaas oo cadowga laga furtay Een, inta aan xaqiijinay cadowga waxaa laga soo furtay maanta ilaa afar gaari oo nooca cabdibilaha loo yaqaano oo dhammaantoodba ay qoryo ku rakibnaayeen oo maleeshiyaadka ay isaga carreen markii xabaddu ay bilaabatay ciidanka mujaahidiintana ay gacanta ku dhigeen oo hadda ay gacanta ku hayaan sidoo kale walaalka waxaa xusid mudan in mujaahidiintu dagaaladii maanta ay ku qaniimaysteen hub iyo rasaas iyo saanad ciidan oo aad u fara badan Een, meedadka maleeshiyaadka riddada ayaa cadowgu wuxuu uga cararay qaarkood een, goobtii maanta dagaalku uu ka dhacay oo ilaa iyo haatan ay yaalaan mujaahidiintuna ay gacanta ku hayaan xaaladda een, goobtii dagaalku maanta ka dhacay ayaa iminka degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya iyadoona cadowgiina jab xoogan la gaarsiiyey dagaalka maantana wuxuu imaanayaa xili muddooyinkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa isku magacaabay jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo duulaanno ay ka wadeen deegaano ka tirsan een, wilaayada jubbada hoose iyagoo dhowaanna kusoo duulay deegaankan buulo xaaji ee maanta duleedkiisa uu dagaalka ka dhacay marka wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka dhacay duleedka buulo xaaji waxaan kusoo gudbin doonnaa wararkeena soo socda insha allahu tacaala waad mahadsantahay walaalka ismaaciil dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in cadowgeeda koowaad ay u aqoonsanayso cid kasta oo is-horistaag ku samaysa qaadashada badda soomaaliya ilyas cabdulaahi ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey jacfar bedru waa agaasimaha macadka fulinta arrimaha dibadda ee etoobiya waxa uu warbaahinta gudaha dalkiisa u sheegay inay cadow daran u arkaan cid kasta oo ka hor istaagta damacooda ku aadan biyaha badda cas isagoona ku tilmaamay helitaankooda marinbadeed inuu yahay mid ku xidhan amnigooda waxa uu kaloo intaasi ku daray in dhaqaalaha itoobiya uu boqolkiiba boqol ku tiirsan yahay biyaha badda cas sidaasina ay u xoojinayaan damacooda ku aadan helitaanka dekad iyaga u gaar ah oo ay kala soo degaan ama ay ka dhoofiyaan alaabahooda kala duwan waa sida uu hadalka u dhigee itoobiya waxay qayb ka tahay biyaha badda cas waxayna ku tiirsan tahay marinka muhiimka ee ganacsiga adduunka haddii ay noqotay amni iyo mid dhaqaale intuba waxaa sidaas yidhi jacfar bedru agaasimaha macadka fulinta arrimaha dibadda ee itoobiya intii uu waraysigu socday ayuu bedru soo hadal qaaday wararka sheegaya in itoobiya aysan haysan wax bad ah ayna xoog ama xaylad mid un wax ay ku doonayso waxuuna uga jawaabay hadal u muuqda mid waafaqsan kuwii ay horay u jeedin jireen siyaasiyiinta itoobiya itoobiya waxay qayb ka tahay badda cas waxayna istaraatiijiyaddeeda ku dhiriirsan tahay marinbadeedka muhiimka ee ganacsiga adduunka badeecooyinkeeda soo dejinta iyo dhoofinta waxay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin biyaha badda cas oo halkaas ayay soo maraan waxaa sidaas mar kale ku celiya agaasimo jacfar bedru tan iyo markii miisaska makriga ee adis ababa lagu kala saxiixday heshiiskan la doonaya in lagu xayuubsado qeybo ka mid ah xeebaha badda cas ee soomaaliya waxaa isa soo taraya hadallada ay warbaahinta iyo fagaarooyinka la taagan yihiin siyaasiyiinta itoobiya iyagoona isku muujinaya kuwii xaqii ay ku lahaayeen biyaha badda cas la duudsiiyey balse xaal uusan sidaa ahayn oo ay doonayaan xayuubsiga xeebaha dariskooda weliba harcad waad mahadsantahay walaalka elgees ku dhowaad labaatan ruux oo shacbaha ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday duqeyn cadowga allaha uu ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose sida uu ku warramayo cabdiqaani maxamed wararka naga soo gaaraya shabeellada hoose ayaa ku waramaya in shalay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka bariire ay madaafiic si indhala-aan ha uga garaaceen tuulada balow ee hoos tagta deegaankaasi madaafiicda oo aan loo meeldayin ayaa ku dulhoobtay dad shacab ah oo aan waxba galabsan dhacdadaasi ayaana sababtay dhimasho dhaawac iyo khasaare hantiyadeed oo soo gaartay shacabka tuuladaasi inta lasoo xaqiijiyey dhimashada dadka shacabka ah waa shan ruux halka dhaawacna uu gaaray saddex iyo toban kale waxayna dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay u badan yihiin haween iyo caruur ehelada dadkii ay musiibadaasi ku habsatay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen meeshaas waxa waaye meesha ka dhacday maxaa la dhahay tan bariir bariir waaye meesha bilaayada ka soo dhacday balow waa nagu soo hoobteen leh alxamdulilah marka hoobitaalkii anagoo ilmahayna dhulka ka rafaayaan leh arkay an guri gudahan ku jiri gudaha haddii banaanka soo baxa boobahay dhulka ku dhacayaan arkay ilmihii kalena ewer waa isoo i dhahay arkay saan haddaan dhahayn cunugtii waa qaadi waaya gabar oo labaatan iyo saddex jir ah waa qaadi waaya ilmihii kalena dhiigaa ku rafaahayeen dhiiggii anaa galay waa soo qaadi waa kari waaye alxamdulilah ilaa iyo halahan dhan dhiigooda waaye korkayga dhan soo saan ii ah dadka waxaa u darnaay gabarta iyo gabarta kale iyo igaarka alxamdulilah kuwaasaa u darnaayeen oo shabaq inay noqdeen lugaha eberay ku noqotay gabarta labaatan iyo saddex jirta ah lugaha eberay ku noqotay hooyo ha iga tegin hooyo ha iga tegin ay dhahday b c biima siini waxaa siiyey caano caanaha ku daldalay afar bikeeraan siiyey kadibna bannaankaa baxay laa ilaaha ila allah walaalayaalow igaar walaalayaalow igaar gurigii aboowey haamid waa laga dhammaaday kaalii wax ila qaada aan dhahay kadib waa la ii qaaday bannaankaa geynay bannaanka digayna baaburaa meesha kasoo raacnay waa soo baxnay daayaaryaalka shaa'idaa soo noqdee markaasaa kasoo baxnay annagana alxamdulilah ana afara ayaga dhimatay afar aruur laba wiil iyo laba gabar xaafadda gurigaab ku jirnabo balowdaan ku jirna hal meel isaga waad fadhinay aabbiya iyo hooyada iyo ilmaha aniga dhinteen iyo hal meelaan fadhinay waa la quncanaaye waxaa koranka imaaday waa nagu dhuftay marka midaan dhimatay walaashay way oween oo hadda moodkeeda la qaaday midka yar oo dhintay anaa dhalay bisha mid wadaadkaas oona gajiifa aabbahay waaye midaas kale yar gajiifta anaa dhalay iyada iigu dambayso sidoo kale mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ayaa dhankiisa ka waramay dadka dhaawacyadooda loo geeyey iyo xaaladooda maanta ay taariikhda tahay sagaalka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo afar waxaana soo gaaray dhibanayaal oo bukaanayaal badan oo ah gaaraya tiradooda saddex iyo toban qofood bukaanadaas waxay isugu jireen rag iyo dumar iyo carruurba isugu jireen dhammaantood gargaar aan wada fidinay bukaankaas laba ka mida way dhinteen oo qof wuxuu ahaa dumar qofna waxaa waaye on arrival death isagoo oo maxay ahayd timiidaha meesha la keenay Ee, laba ka mid a qalliinay u baahdeen qalliin degdega ayagana waan u diyaarinay hal ka midana waxaan gelinay ee, ay qaybta ICU-dan gelinay marka intaasay ahayn bukaanada saddex iyo tobankaas qofooday ahayn dhammaantood sidaasaan una tacaalin dhacdadan ayaa ka dambeysay kadib markii maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka beri ree weerar culus ay kala kulmeen ciidanka mujaahidiinta weerarkaas oo lagu dilay labo sarkaal oo muhiim u ahaa cadowga iyo askar fara badan maleeshiyaadka ridada iyo ciidanka kufaarta afrikaanta ee ku sugan shabeellada hoose ayaa sidan oo kale dhowr jeer madaafiic cadowtooyo ku garaacay tuulooyinka ku hareeraysan goobaha ay duulaanka ku joogaan kuwaas oo ay ku xasuuqeen dad shacab beero qodata ah waad mahadsantahay walaalka cabduqani kataab al akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha ee wilaayaadka islaamiga ah haddaba warbixinta warkan waxaa haya xaaris abduqaadir waa muuqaal soconaya muddo konton saddex daqiiqo oo kitaab al akhbaari ay ka soo saartay xafladdii uu guddiga maareynta fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo bandhigay waxqabadkii isugu jiray u gargaaridda dadka go'doosan dayactirka waddooyinka dib u dejin raashin qaybin iyo sidoo kale daaweyn waxaa isdaarkar maqal iyo muuqaalka lagu arkaya culimo odayaal dhaqameed qayb ka ah nuqabada wilaayaadka islaamiga iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horreyn waxaa ka soo muuqanaya filimkan oo kelimadiisa lasoo gudbinaya sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya ee guddiga maareynta fatahaadaha guddiga marka la magacaabay isla markiiba wuxuu isku xilqaamay shaqadaas inuu qabto xeebaha adduumo badan ka dalbanay oo aan keensanay si ummadda loo gaaro meelahay joogaanna loo gaaro kadibna waxaa bilowday barnaamijkii samata bixinta haddii dadkii biyuhu ay galeen dadka inaan biyaha kala baxno ayaga iyo agabkooda raashinkii ayaga lahaayeen wixii baaqi u ahaa meesha u yaalay wixii la heli karo wixii biyaha qaaday ma ahaa caruurtoodii yani bannaanka la keeno oo maaragtay lasoo samata bixiyo meelaha taagaga ah iyo meelaha aan feedaanaadka gaarin in aan la tagno oo halkaa la gaarsiiyo macna biyaha laga bixiyo ayaa inoogu xigtay daabulkaas marka uu suuro galay dadka biyaha laga soo saaray ee bannaanka aan la nimid waxaa bilowday marka wixii ay u baahnaayeen ee xaajaad ah in maaragtay la tawafuro la gaarsiiyo oo ay ugu horeyso noloshii raashinkii iyo maaragtay wixii ay cuni lahaayeen ay ku noolaan lahaayeen waxaa la bixinaya waxay ahaayeen bariis sokor saliid waxaa la bixinaya meelaha qaar tamar waxaa la bixinayay bacaha roobka waxaa la bixinayay marakanaacada meelaha qaar waxay nasiib u heleen in waxyaabo kale loogu daro maacuun in loogu daro waxaa weeyaan wixii kaloo dee ay u baahnayeen agabyo ah ciddii suurogeli weysay in raashiin la gaarsiiyo lacag ayaa la siinayay macnaha lacag ayaa la siinayay dhulka dee dhoob uu ahaa baabuur lagu daabulo ma suurogelin marka waxay noqotay in lacag ahaan loo siiyo dadkii ayagu ay safarsadaan calaa qof waxaa la siinayaa maqooskii lacag afartan doolara markii dadka la dejiyey raashiin la siiyey waxay u baahdeen dawey u baahdeen waxaa dhacday marka daweyn in dhakhaatiirtii walaayaadka waxaa weeyaan ay dadka dhex kacaan ay dhex fadhiistaan ay daaweeyaan dadka inay yimaadaan wixii baahi dawa ay u baahnaayeen marka ay ka helaan guddiga iyo guud ahaan raggii shaqada waday daawooyinkaasaa noogu xigay iyo dadkii daaweyntoodii roobabka waxaa ka dhashay waxaa weeyaan cayayaan kanaaca ka dhalatay waxaa loo baahday dadkii in lagala dagaalamo kanaacada waxaa la qabanqaabiyey fariiq magaalooyinka buufiya dhulka kanaacada lahaa do- yacni haamo loo sameeyo la diyaariyo iyaguna waxaa weeyaan kaalintooda ay qaataan la yareeyo wixii meesha ka dhashay cayayaanha iyo duumadii iyo wixii kale oo qashan ah maanaha dhashay ee noolo ah ka dhashay biyaha iyo fatahaadda fatahaadyadaas iyo biyahaas waxay kaloo saameeyeen isku socodkii bulshada bay saameeyeen jididkii baa go-ay waddooyinkii baa xirmay dhulkii la mari jiray baa waxaa ka go-ay boholo waaweyn oo xoog leh mar kale guddiga waxaa lagu kallifay maadaama dadkii la samata bixiyey dadkii kalena in jidka loo furo waddooyinkii la furo meeshii duntay la dhiso meeshii go-day la cara buuxiyo yacni habkii socodka haddana bal in laga shaqeeyo wixii la gaari karo ama la awoodi karayo culimo ayaa sidoo kale qayb ka ah dadkii munaasabadaas ka soo qayb galay iyo odayaasha dhaqanka kuwaas oo ku dheeraaday ka hadalka isgarabsiga ay sameeyeen muslimiinta iyo siday uga hortageen caqabadihii soo wajahaya iyagoona cid kale u baahan markaad mashruucaas iyo qaabka loo maareeyey waa qaab ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqdiisa uu lahaa iyo qaabka muxuu ahaa ee bulshada mujaahidiinta oo dhan oo ay uga qayb qaateen samatan bixinta dadkaas oo dhan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa wayna ku mahadsan yihiin qiyaadadu qaabkay u maareeyeen hada almashruuc alghaali sagaashankii laga soo bilaabo ilaa inta yacni maaragtay een, ah, jihaadkan aan weli la tajdiidin hortii hay-ado loogu magac daray samafal iyo gargaar oo gaalo hogaaminaysaa waddankan soo gaaray oo wax badan raashin iyo wax qaybiyey oo wax badan ummadda ku fasahaadiyey qaybinta raashinkaasi maxaa yeelay waxaan soo aragnay baabuuro inata- inatareeyo iyo macalremoolkoodii lasoo raray baan arkaynay tobaneeyo labaatameeyo ganacsato ay daba socoto la leeyahay dad yacni baahan baa loo wadaa la leeyahay waa mucaawino ganacsatana daba socoto tobaneeyo weeye waxaa la dejinayaa hal baabuura toban ama labaatan loor laga dejinayaa wixii kale ganacsataa yacni la tegi jirtay dadka waxaa la bari jiray tuuginimada shacabka waxaa la bari jiray tuugsiga ayaa lagu bari jiray soo ma jeedid laakiin maanta xaqiiqiyan ikhwaaniga waxaan ogaanay ummaddan waxaa u damqanaya muslimiinta ah walaalahooda muslimiinta ubaa u damqanaya waxaan u mahad celinaynaa walaalayaal in alle inta ka qayb qaadatay inta soo hindistay oo waxa weeyaan amiirkeenna ugu wen yahay ganacsatada nuuqabada odayaasha haweenka dhammaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa walaalayaal dagana waxaan leenahay allah ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala aayaddan watacaawanuu cala albiri waataqwa marka la hirgeliyey waxaana ka dhashay walaalayaal annagu markaan nidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa ridadu waxay leeyihiin watacaawanuu cala macnaa cala alithmi waalcudwaani waaldalaali bay isku bahaysanayaan waa cagsi Ah, annaguna ilaahay subxaana wa tacaala taasaa alla nagu guuleeyey kalimaadka ay jeediyeen hormuudka iyo odayaasha ka soo muuqanaya isdaarkan waxay u badnaayeen mahadnaqa xagga allah oo ay ku celcelinayeen iyagoona xuseeyey sida ay indhahooda ugu arkeen guulihii laga gaaray mashruuca iyo howlaha adag ee ay isku taageen mujaahidiinta iyagoo dhanka kale dagaal adag oo caalamiha kula jira siribiyiinta iyo murtadiinta oo iskaashanaya nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo isagu ka mid ah odayaasha ka soo muuqanaya filimkan ayaa taxogabaya ku cabiraya kelimaadkiisa rag hadduu go'oonsado inuu libinta uu gaadho garab baa ilaahay ku siin geesuma hungooba hay-adaha gargaarkoodii iyo gaalo laga raysay gacnahoon u soo hoorsanno kuma ay guulaysan gallaydii cagaarhayd la diid umana gaajoonin gacalana ma noo siinahayn waa gudnimo qaata culummadii guntiga xiratay ee gaarka loo bixiyey ku guulaysta howlahay galeen waa gallad ilaah gees baa biyihii loo duway goobtii loo rabay gaajadu dadkay haysadoo gabayaxa joogay gurmud bay heleenoo lasii googo lacageed gallaydii haruurkaa bixiyo geeda kalacayna gacantoodii bay maalayaan waa gallad ilaah guul baa u soo hodatay aan doqoni gaarteena gurmadkiiyo gargaarkaas wada gaabisay noqonin sheekh xasan maxamuud cali xasan afgooye oo ka mid ah hoggaanka sare ee mujaahidiinta bariga afrika ayaa ugu dambeyn isdaarkan cusub ka soo muuqanaya isagoona adkeeyey muhiimadda iskaashiga ee sidii loo xoojin lahaa barnaamijta noocan ah ee bulshada wax loogu qabanayo juhdiga soo baxay inaan dib ugu noqono ilaahay nooma qadaro waxaadna dareemi kartaan dhibaatada taagan ama shaqada noo taallo iyo wakhtiga aan haysanno hawshan waxay u baahan tahay intii hore waa ku dhiiranay ilaahay waa noo soo fududeeya waa loo wada jeedaa hawsha la qabtay intay la eg tahay haddeer waxay rabtaa marka dhammaystir isgoyska aan marayno in laysla gudbeeyay rabtaa insha allah awalan ilaahay subxaana wa tacaala aan soo barino dadka shaqadan loo diray siday ku shaqeeyeen waa idiin sheegeen oo aadna aragteen hadda waxaan rabnaa insha allah awalan ducaa aan ugu soo kaalmayno aan u ducayno inuu ilaahay u fududeeyo baaqeenna marka waxaan ku wajahaynaa dhammaan walaalaha muslimiinta ah inay nagala soo qayb qaataan hawshan noo hartay shaqada noo dhiman waa aan dareemi karnaa ilaahay subxaana wa tacaala aan barino aan dadaalno aan isku dayno qof kastaaba xasba daaqatihi inuu hawshan ka qayb qaato
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa booqasho iyo kormeer ku tagay madarasada imaamu shaafic ee degmada xagar ee wilaayadaasi bashiir muuxidiin abu ayman ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey intii uu ku guda jiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose socdaalkiisa degmooyinka wilaayada waxa uu booqasho ku tagay madarasada imaam shaafici ee degmada xagar taasoo hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada jubbada hoose madarasadan oo ay wax ku bartaan jiilka degmada xagar oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa furan ku dhowaad saddex sano taasoo ay ku bartaan culum kala duwan sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa kelimaad dardaaran u jeediyey ardayda madarasada imaam shaafici isagoona dareensiiyey cilmiga iyo faa'iidada uu leeyahay barashadiisa allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahay nabigan suu alla hadlaayo waqul rabbi sidnii cilman waa nabiga calayhi salaatu wasalaam aad garanaysaan oo waxyu ku soo degaayey oo risaalada loo soo dhiibay ayaa waxaa loo dhahay cilmiga ziyaaso cilmi waqul rabbi rabbigaygow zidnii cilman ii ziyaadi cilmi intaas ku dhabala leeyahay markaan annaga markaan markasta ziyaasano oo cilmiga iyo waxbarashada inaan ku dadaalno nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aad fiirisaan axaadiista aad dareentaan man salaka dariiqan yaltamisu bihi cilman sahala allaahu lahu dariiqan ila aljanna markaana cilmiga barashadiis waxay kama tahay waxyaabaha lagu gaaro ama lagu halo jannada marka in lagu dadaalo waxbarashada inaad ku dadaashaan adduunkan qadar yarba la jooga waa laga dhaqaajinaa laakiin waxa waxa noo anfacayo inaad cilmigii aad barataan sidii aad u noqotaan mustaqbal oo anfacayo jiilkan soo socda oo anfacayo sidaad dareemaysaan maanta dadba waxaa la baraa maogtahay waxyaabahan ku fiicnayn diintan waxaa loo baahan yahay inaad barano cilmiga iyo aan barano loo baahan jazakum allahu khayran waxaa markiin idin leeyahay ardayda halkan joogto aad u dadaala waxbarashadii ku dadaala sidoo kale waxaa goobta ka hadlay maamulaha madarasada imaam shaafici ee degmada xagar waxauna ka warbixiyey duruusta ay qaataan ardayda jazaakum allahu khayran halkaani waa degmada xagar gaar ahaan madarasadeenna madarasa imaam shaafici marka jazaakum allahu khayran martayna soo booqatay gaar ahaan sheekheenna waaligeenna sheekh axmed abu yuunis inuuna soo booqday inuu yimid nooga warramay cilmiga fadliga uu leeyahay uu nagu dhiirigeliyey wuu ku mahadsan yahay jazaahu allahu khayran annagana waxa weeyaan waa waaligeena gacmo furnan kusoo dhaweynaynaa dugsi dhexe iyo dugsi hoose uu ka kooban yahay waa waxyaalaha aan ku baranno waxa weeyaan maadooyinkii caadiga ahaa sida towxiidkii axaadiistii fiqigii culuuma sharciga inteeda kale sida xagga tajriibigana maadida loo yaqaano culuumka ama sayniska sida juqraafiga riyaadiyaadka xagga luuqadihii luuqada carabiga soomaaliga iyo wixii la halmaamo ugu dambeynna ardayda madarasada imaam shaafici ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiibah oo ku saabsan maadooyinka ay ku bartaan madarasada iclam uga warshadaka allahu allah ku hanuuniya lidaacatihi daacadiisa ana alxaniifiyata toosnaanta milati ibraahima ibraahim diintiisa an tacbud allaha inaad caabudaan waxdahu keligiisa muqlisan ayagoo buraxtira lahu diina diinta can sufyaan ibni cabdillah waxaa la weeriye radi allahu can alla karaal noqdee qaala wuxuu dhahay qultu yaa rasuul allah rasuul allow qullii fi lislaam islaamnimada dhexdeeda qowlan hadal laa as'alu canhu axadan bacda gadaashaada aan qof weydiinaynin qaala wuxuu dhahay qul leh aamantu billaah alla ayaa rumay uma istaqim toosnaaw akhrajahu lmuslim booqashada waaliga ee madarasada imaam shaafici ee degmada xagar ayaa ku soo aadaysa xilli horey sidan oo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose booqasho dhiirigelin ay ugu tageen ardayda iyo maamulka madarasada imaam bukhaari ee degmada jamaame waad mahadsantahay walaalka abuu ayman howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ee degmada diisoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka nawcidiisa kala duwan banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militaar kaasoo marayay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiilwaa ee magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah bokool mujaahidiinta ayaa xalay qarax la beegsaday guriga uu degmada waajid ka degan yahay sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo ukud sarkaalkan ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa la doonayay in lagu khaarijo balse waxa uu burbur xoogan soo gaaray gurigiisa ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada gaalkacyo ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka riddada puntland cabdiqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixinta warkan haya ganacsatada suuqa xoolaha magaalada gaalkacyo qaybta uu ka arrimiyo maamul goboleedka shahaadala dirirka ah ee puntland ayaa cabasho ka muujiyey lacago baad xaddhaaf ah oo uu ku soo rogay maamulkaas kadib kulan ay isugu yimaadeen ganacsatada oo ay uga hadlayeen culeyska dhaqaale ee ay kala kulmayaan maamulka riddada ee gaalkacyo ayaa goob fagaare ah waxa ay ka sheegeen cabashadooda ku aadan dhibaatooyinka uu ku hayo maamulka maqaarsaarka ah ee u adeega gaalada ganacsatadan ayaa si aada oga qaylo dhaaminaya in ay baad xaddhaaf ah ay u bixiyaan lacag ka badan saddex doolar oo dheeraad ah maalin waliba taas oo dhibaato ku ah ganacsatada suuqa arrintan ayaa ganacsatadu sheegeen inay ku keentay in xoolihii lagu kala iibsan jiray suuqa xoolaha dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo loo weeciyey dhanka koofureed ee magaalada halka xoolihii kalena dib loogu celiyey miyigii laga keenay lacagtaa gibirka ah oo aanaa qaadi karin oo waxay tahay aanaa garanayn ma qaadi karno waa diidnay allahayaka alle waxaan rabnaa in nalaga qabto anigu xariggaas orgi baan ku watay orgigii baa laygu qabsaday waa layla diriray wax kastaa laygu sameeyey marka xaaladdu hadda meel adag bay maraysaa maanta maanaa shaqayn xoolihii yimid waxna galmudug baa lala aaday waxna baadiyaa loo ceshaday waxna waa xaraysan yihiin afkaa dhacanu ka saaran tahay neef looma soo saari karo wiil baa qoraysaa ula fadhiya oo duqa magaalada iyo xoghayaha iyo tuugada ay wataan waxa ay nagu wadaan ay naga qabtaan baanu cabasho kahay waxaan idhi saddex doolar baa bixinaysaan war maxay tahan maxaa dhacay maya saddex doolar baa bixinaysaan baa layidhi awooddeeda uma lihin ridaan gadno waxaa lagu canshuuraa hal doolar iyo toddobaatan iyo shan sinti mar labaad saddex doolar inaan bixinno aqligu ma ogola cid kastaaba ha wadato laakiin mashruucaanu mashruuc saxa ma aha lacag meel ay maray waxay qaab ay ku socota aanaa garanayn oo indho iyo dhegala oo hal doolar lagu sheegay iyo bar yaa naloo keenay oo layidhi waa xanaanada xoolaha dadkii aan xoolaha u gedi jirnay ama xoolaha kii noo keeni jirayna qof walba meel buu u dhaqaaqo waxay yidhahaan annagu lacagtaa bixin mayno dadkiina waa diidey dadkii xoolihii qofba meel buu ula dhaqaaqay hadday bir tahay iyo hadday tiir tahay iyo hadday wax kasta tahay saasay u bannaan tahay bulshada ku dhaqan waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa cabashooyin isdabajoog ah ka muujinaya maamulka riddada ah ee degmadaas maalmo ka hor ayay ahayd markii bajaajileyda magaaladaas ay cabasho xoogan ka muujiyeen lacago baad ah oo uu ku soo rogay maamulka ashahadala dirirka ah ee puntland ganacsatada magaalada gaalkacyo oo keliya ma ahan dadka dhibaatada dhaqaale ka cabanaya sidoo kale waxaa jira suuqyada garoowe iyo boosaaso oo maamulka ashahadala dirirka ah ee puntland uu ku hayo dhibaatooyin ka daran midda haatan ay ka cabanayaan ganacsatada suuqa xoolaha ee magaalada gaalkacyo ee uu ka arrimiyo maamulkaasi ashaadala dirirka ee puntland waad mahadsantahay walaalka rabaani ugu dambayntii shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa siyaanbaqaadaya warbixintan shilkan oo ah shil baabuur oo aad u xoogan islamarkaana khasaare nafeed ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta waqooyi galbeed ee soomaaliya shilkan ayaa yimid kadib markii gaari booyad ah uu roogmaday iyadoona dadkii saarnaa ay ku noqdeen dhimasho iyo dhaawaca ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka laba kalena dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen shilkan ayaa si gaar ah uga dhacay waddada laba boqol ee magaalada hargeysa labada qof ee shilka ku dhaawacmay ayaana la geeyey cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa shilalka gaadiidka ayaa ku soo badanaya waqooyiga soomaaliya maalin uun ka hor ay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari uu ku dhintay hal qofa inta badan shilalka gawaari ee soo laalaabta ayaa sabab looga dhigaa darawalladoo aan uquun buuxda u lahayn wadista gawaarida islamarkaana si xawli ah ku wada gaadiidka mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo oo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalusa xilligan waa anaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu